matayos cutubka laba iyo labaatanaad
ciise ayaa u jawaabay oo mar kale masaalo kula hadlay oo wuxuu yidhi boqortooyada jannada waxay la mid tahay sidii boqor wiilkiisa aroos u dhigay addoommadiisii ayuu u diray inay u yeedhaan kuwa arooska loogu yeedhay mana ay doonaynin inay yimaadaan haddana addoommo kale ayuu diray oo wuxuu ku yidhi kuwii loo yeedhay waxaad ku tidhaahdaan bal eega cuntadaydii waan diyaargareeyey dibyadaydii iyo neefafkaygii burburanaana waa la qalay wax walubana waa diyaar ee arooska kaalaya laakiin way fududaysteen oo iska tageen mid beertiisuu aaday mid kalena wuxuu aaday baayac mushtarkiisii kuwii kalena addoommadiisii ayay qabteen wayna caayeen oo dileen laakiin boqorkii markuu maqlay wuu cadhooday oo askartiisii buu u diray oo baabi'iyey kuwaasoo dhiig qabay magaaladoodiina wuu gubay markaasuu addoommadiisii ku yidhi arooskii waa diyaar kuwii loo yeedhayse ma ay istaahilin haddaba taga meesha jidadka ku kala leexdaan oo in alle intaad heshaan arooska ugu yeedha markaasaa addoommadaas jidadkay u baxeen oo ay soo uruuriyeen kuwii ay heleen oo dhan kuwii sharka lahaa iyo kuwii wanaagsanaaba gurigii arooskana waxaa laga buuxiyey marti laakiin boqorkii kolkuu soo galay inuu martida eego wuxuu meesha ku arkay nin aan dharkii arooska qabin oo wuxuu ku yidhi saaxiibow sidee baad halkan u soo gashay adigoo aan dharkii arooska qabin wuuna iska aamusay markaasaa boqorkii wuxuu midiidanyadii ku yidhi lugaha iyo gacmaha ka xidha oo gudcurka dibadda ah ku tuura halkaas waxaa jiri doontaa baroor iyo ilkotiriirisi waayo kuwa badan baa loo yeedhay laakiin kuwa yar baa la doortay markaasay farrisiintii bixeen oo waxay ka wada hadleen si ay hadalkiisa ugu qabtaan waxay xertoodii ula soo direen herodoosiinta oo waxay ku yidhaahdeen macallimow waannu ognahay inaad run tahay oo aad dadka jidka ilaah run ku bartid oo aanad midna u eexan waayo dadka wejigooda ma eegtid haddaba noo sheeg waxay kula tahay maxalaal baa in canshuur kaysar la siiyo ama inaan la siin laakiin ciise ayaa sharkoodii gartay oo wuxuu ku yidhi maxaad ii jirabaysaan laba wajiilayaaliyahow itusa lacagta cashuurta kolkaasay u keeneen diinaar wuxuu ku yidhi yaa leh masawirkan iyo qorniinkan waxay ku yidhaahdeen kaysar baa leh markaasuu ku yidhi haddaba kaysar siiya wixii kaysar leeyahay ilaahna siiya wixii ilaah leeyahay oo goortay taas maqleen way yaabeen wayna iska daayeen oo ka tageen maalintaas waxaa u yimid sadukiin kuwii odhan jiray sarakicidda kuwii dhintay ma jirto oo waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow muuse wuxuu yidhi haddii nin dhinto isagoo aan carruur lahayn walaalkiis waa inuu naagtiisa dumaalo oo uu carruur walaalkiis u dhalo waxaa nala jiray toddobada walaalo ah kii ugu horreeyey ayaa guursaday wuuna dhintay dhalna ma lahayn wuxuuna naagtiisa uga tegey walaalkiis sidaas oo kalaa ku dhacday kii labaad iyo kii saddexaad ilaa kii toddobaad markay wada dhinteen dabadeed naagtiina way dhimatay haddaba wakhtiga sara kicidda kuwii dhintay toddobadoodii keebay naagtiisii ahaan doontaa waayo kulligood way wada guursadeen iyada laakiin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi waad qaddan tihiin oo garan maysaan qorniinka iyo xoogga ilaah waayo wakhtiga sara kicidda kuwii dhintay dabadeed layskuma guursado guurna layskuma siiyo laakiin waxay yihiin sida malaa'igaha ilaaha oo jannada ku jira laakiin xagga sara kicidda kuwii dhintay miyaydnan akhriyin wixii ilaah idinkula hadlay markuu yidhi anigu waxaan ahay ilaaha ibraahim iyo ilaaha isxaaq iyo ilaaha yacquub isagu ma aha ilaaha kuwa dhintay laakiin waa ilaaha kuwa nool dadkii badanaa goortay taas maqleen ayay waxbaraddiisii ka yaabeen laakiin farrisiintii goortay maqleen inuu sadukiintii aamusiyey ayay isu yimaadeen oo midkood oo sharciga yaqaan ayaa wax weydiiyey isagoo jarrabaya oo wuxuu ku yidhi macallimow qaynuunkee baa sharciga ugu weyn kolkaasuu ku yidhi isaga waa inaad rabbiga ilaahayga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan kana waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horeeya ku labaad oo u ikina waa kan waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada sharcigii oo dhan iyo nebiyadiiba waxay sudan yihiin labadan qaynuun kolkii farrisiintii isu yimaadeen ayaa ciise wax weydiiyey oo wuxuu ku yidhi yuu idinla yahay masiixu waa ina ayo kolkaasay ku yidhaahdeen waa ina daa'uud wuxuu ku yidhi haddaba daa'uud sidee buu ruuxa ugaga yeedhay rabbi isagoo leh rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadowyashaada cagahaaga hoostooda geliyo haddaba daa'uud hadduu ugu yeedhay isaga sayid sidee buu wiilkiisa u yahay ninna hadal uguma jawaabi karin oo maalintaas dabadeed ninna kuma dhicin inuu mar dambe wax weyddiiyo